Dhalinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta sida farshaxanka ayaa xilligan waxaa soo food saartay shaqo yari baahsan oo la xiriirta qurxinta iyo naqshadeynta dhismayaasha. Shaqo yaridan soo food saartay dhalinyaradan ayaa waxaa sababay qalabka mashiinada wax lagu daabaco oo kusoo batay Beledweyne taasi oo meesha ka saartay shaqooyinkii ay gacanta ka qaban jireen sida qurxinta, naqshadeynta iyo weliba sawirada loogu talagalay goobaha ganacsiga. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa raadiyo Beerula uga warramay shaqo yarida soo food saartay iyo waxa sababay.
Aniga shaqooyinka waxaan qabanaa ee, sida boorarka oo kaleeto, boorarka NGO-ga oo kaleeto, dukaamada. Dukaamada hadda waa markii dadkan saanjadka ay barteen. Adi hataa een badanaa lama helo. Waa uun dhif dhif leh. Dadna qaar bacay iska dhigsanayaan. Dadkii bacdaan aqoonin oo kaleeto. Ee, rinjiga iska, een, iska darbadaan. Alxamdulillah marka ilaahay baa mahad iskale. Een, NGO-ga oo kaleeto, boorarka oo kaleeto, hay'adaha oo kaleeto. Waxaas baan qabanaa. Iyo taalooyinka oo kaleeto markaa taalada oo kaleeto la dhisaayo. Dadkii derbiyaasha wax lagu qorqoro jiray waxay u beddeshteen bac inay meesha ku dhegsadaan oo kaleeto. Alxamdulillah marka waa marka anaga wixii ilaahay noo ilaahay noo een ilaahay noo sahlo waan helnaa alxamdulillah.
Ee, maalmahan dambe ee, artiska iyo wax sawirada ee, waxaa kusii yaraanaysa magaalada oo shaqo yare ayaa ku timid ee, waxaana sabab u noqday in ay kusoo badanayaan magaal magaalada ee, qalabka oo wax daawacaado kuwaas oo inta badan ay dadka u adeegsanayaan in ay bedelkii artiska ay soo daawacdaan boorar kala duwan kuwaas oo oo ay meelaha ku dhejistaan ee, waxaana sabab noo ah anigana in aan shaqayari ay ku timaado maadaama aan artis u shaqaysan jirnay Ee, alxamdulilah ee, maalina waan helnaa artiskaas ee, maalina waan waynaa Ee, inta badan waxaa sabab u noqday in ay kusoo badanayaan magaalka waxyaalahan kala duwan ee boorarka ama waxyaalaha qalabkooda wax daawacayo Shaqooyin badan oo farsamada gacanta ah ayaa sii dabar go-ayo taasi oo saameysay horumarka tiknoolajiyadda islamarkaana waxaa dhibaato badan wajahaya dhalinyarada ku shaqaysata xirfadaha farsamada gacanta.